munaasabaddan bileeron olokashiideka ayaa wadada interlooga oo iska hiri doonta wadada xamar bile maanataajir iyo bakaaraha munaasabadan oo siyaar sarlan agaasimiya weliba ku qayb galaya mas-uuliyiin maamulka gobolka banaadir maamulka degmada warta nabada iyo qawa shildunga bulshada dhismo wadada interlogon iyo weliba isku kaaladaya bulshada deegaanka iyo maamulka warta nabada koo kumid ee odayaalka deegaanka ayaa uunku horeyn munaasabada ku hadlaya sheegay sidii bulshada deegaanka iyo niskaxilqaamenga waxaan nahay odayaashii xaafadda oo haddii leedmahayo matalaya xaafadan warta nabadda ayaan nahay waxaan rabnaa marka insha allahu madaxda qaymaha badan oo noo timiday iyo dadweynuhu iskaashanaya waddadaas inay dhistaan bilicda degmada warta nabadda ay ka qayb qaadan doontaa insha allahu ilaahay idinkiisa qof walba gurigiisa oo qurux badan oo qaymo u kordheen iyo wuxuu haddii leedmahayo maanta haddii la dhiso waddadaas qaymo badanay yeelanaysaa waddadaas insha allahu ilaahay idinkiisa marka waxaan rabnaa soo dhowaada waxaa noo furaysa noo dhagax dhigaya insha allahu guddoomiyaha iyo madaxda kaloo noo timiday dadweynuhuna ha ka qayb qaateen sidii hore ay isku xilqaameen xilqaankooda ha labalaabeen insha allahu ilahay idinkiisa gudoomiyaha degmada wartana wada saynaba maxamuud xabse oo shiidi koobkiiyo qayb ku hayti iyo ku hadli walyaawayan ku dhikanta bulshada deegaanka maanta waxaa halkan u taagannahay dhagaxdhiga wadadan muhiimka ah oo dadka deegaanka sidaad mudana guddoomiye ka aragtayba ee odayaasha dhaqanka xaafadda isku soo xilqaameen islamarkaana noo muujiyeen garab istaag weyn in ayn hirgelinno qorshaheeni ahaa hal doolar dalkaaga ku dhiso oo annaga haddaaree warta nabaddan ay hal doolar mahane kumanaan doolar adoo nadiifa oo buuqin oo qeelin oo lagu khasbin ku dhiso dalkaaga ee marayso waddadan aad aragtid ee ka soo bilaabanaysa xamarbile tegaysana maalintaajir waxay u tahay waaxdan horseed oo xaruntii waaxda ay ku taalo saldhigii uu ku yaalo goobo badan oo hadda qayb dhan bakaaro ay ka noqotay ay ku yaalaan wadadan waa wadadii halbowlaha oo aheed isku xiraysa sidaa daraaddeed mudana guddoomiye shacabku waxay istusiyeen in ay loo baahan yahay in ay ka qayb qaataan dibudhiska dalkooda islamarkaana ayagu ay hormuud ka noqdaan dibudhiska wadadan maanta halkan lagu dhisaayo insha allah waxaan rajeynaynaa inay sidii u qorsheennay ay noogu suurtogeli doonto hadduu ilaahay idmo annagoona uga mahad celinayo boqolkiiba boqol shacabka quruxda badan odayaasha iyo haweenka dhalinyarada oo aragtid hadda leynka inta nagula jirto waa dhalinyaro shaqooyin kala duwan haysta dhahaaya maxaa la yidhaahdaa dalkeenaa dhisanayna waa meeshii waxaa u maleynayaa ugu horeysay meelaha kale odayaasha xaafadda keliya u badnaayeen laakiin maanta waxaa arkaynaa in dhallinyaradii xaafadda laftirkoodii ay soo baxeen ay leeyihiin annagana tartanka dhinacina ka qayb qaadanaynaa siduu agaasimo dhagacadda sheegay waxaa nahay degmada keliya ee dadka deegaanka dhexdiisa dhismaha ka wado aysan ganacsina ku oolin hoteelo waaweyna ku oolin hooyada interloog buu yidhi xogayaa hadaayi marka madaxda interloogaa nahay hooyo aabi wax walba oo isku nahay meel gooniya meel gooniya ma noqoneyno